subax wanaagsan oo rabadaan karim dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaan oo wararka idinkaga imaanayana waa v o a washington laba banaan bax oo mid looga soo horjeedo muslimiinta ka kalena lagu taageeray ayaa shalay gelinkii dambe ka dhacay magaalada saint paul ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka haddaba waxaa faahfaahinta warkan la xiriira dibadbaxyadaasi iska soo horjeeda ee minnesota ka dhacay soo dira wariyaha v o e da maxamuud mascade
banaanbax ka dhana muslimiinta maraykanka oo loogu yeeray nooc shariica lo kana mid ahaa dhowr iyo labaatan banaanbax oo looga dhawaaqay gobollo ka mida dalka maraykanka ayaa shalay ka dhacay magaalada saint paul ee gobolka minnesota dibadbaxayaasha ka dhanka muslimiinta iyo dadka soogalootiga ayaa ku kulmay gudaha aqalka madaxtooyada ee gobolka minnesota bannaanka madaxtooyadana waxaa soo buuxiyey dibadbaxayaal kale oo taageeraya muslimiinta iyo muhaajiriinta ku nool dalkan maraykanka kana soo horjeeda kooxaha u ololeeya islaam nacaybka iyo banaanbaxan loogu yeeray nooc shariica loo laftiisa ciidamada ammaanka ayaa kala dhex galay markay isku dhaceen koox yar oo ka mid ah kuwa kasoo horjeeda muslimiinta iyo muhaajiriinta dalkan ku nool oo gadaal ka yimid iyo dibadbaxayaashii bannaanka madaxtooyada taagnaa ee muslimiinta taageerayey ciidamada booliiska ayaa xabsiga u taxaabay dad gaaraya ilaa iyo toddoba qof oo isugu jiray dibadbaxayaashii labada dhinac mana jirin wax dhaawaca oo la sheegay walow ay mararka qaar gacanta isula tegayeen dibadbaxayaashu dibadbaxe ka mid a kooxda noo shariica lo oo magaciisa ku soo koobay jenis ayaa sheegay inay isugu soo baxeen inay taageeraan sharciga dalka maraykanka ayna ka soo horjeedaan in meelo ka mida dalkan laga hirgeliyo loogana dhaqmo shareecada islaamka dibadbaxayaasha difaacaya muslimiinta ee dartood u soo bannaan baxay ayaa waxa aad u soo dhoweeyey bulshada muslimka ee ku dhaqan gobolka minnesota waxaana jeylaani xuseen oo ah guddoomiye hay-adda keer ee qaybta minnesota uu v o a u sheegay in mar kasta oo koox nacab muslimiintu ay soo baxaanba in dadka maraykanku ay taageero ballaaran u muujiyaan muslimiinta ku dhaqan dalkan runtii waxay caddaynaysaa in waddankan dadka muslimiinta taageeray ama dadka xuquuqda waddanka raba inay runtii u istaagaan inay ka tiri badan yihiin ka cod badan yihiin ka raad badan yihiin oo ay runtii ay muujiyeen maanta mar walba oo muslimiinta maaragtay la rabo in si gooniya loola doodo ama lala dagaalamo in dadkii muslimiinta difaacayay ay runtii ka badan yihiin
maxamuud aad buu umahadsan yahay dhinaca kalena waxaa goor dhoweyta xaafadda ay soomaalidu ku badan tahay ee sidar ee magaalada minneabolis ee isla gobolkaasi minnesota lagu soo gebagabeeyey kulan afur ahaa oo ay kasoo wada qayb galeen mas-uuliyiinta muslimiinta iyo dadka muslimiinta aanan ahayn ee iyagu taageera wada noolaanshiyaha dhinacyada kulankaasi oo loogu magac daray midnimo ayaa waxaa dadkii ka qayb gala ka mid ahaa sheekh cabdiraxmaan shariif oo ah imaamka masjidul daarul hijra ee magaalada minneabolis waxaana la kulmay isla waryaheena maxamuud mascade
walaalow afurkan waxaa ka soo shaqeeya marka hore dad yow ururo kala duwan iyo hay-ado kala duwan masaajid kala duwan oo muslimiin oo gobolka minnesota degan baa ka soo shaqeeyey iyo weliba xataa hay-adaan muslimiin ahayn waxayna uga soo shaqeeyeen oon uga gol leenahay in la tusiyo nacaybka iyo muxuu ahaa islaam nacaybka ka soo yeeraya dowladda maraykanka ee dhexe federaalka ah wax ka duwan inay tusiso gobolka minnesota inuu tusiyo magaalada minneabolisna ay tusiso oo ah annagu wadajir baan nahay annagoo kala diin duwan annagoo kala dhaqan duwan haddana waxaan wada nahay dad reer minnesotaan wada nahay dad reer minneabolis ayaa wada nahay isku dan baan wada nahay marka inaan taa tusinno oo inta afka aan ka sheeginahay ficil aan ku muujinno arrintaasaan ugu talagallay saasaana ka shaqaynaynay waxaadna u jeedaa dadka volunteerka samaynaya markaad fiirisa maanta ama iskaa wax u qabsan wax yaqaano dadka caawinaya intooda badan waxaad u jeedaa xataa inaysan muslimiin ahayn yacni oo yidhahdeen idinku waa soominta innagaa shaqada qabanayna cuntada annagaa idin siinayna muxuu ahaa annagaa dhigayna miisaska annagaa goglayna marka intaas waxay ku tusinaysaa nacaybka dowladda dhexe ka soo yeedhaya inuusan ahayn waxaan aan la qabno inaysan ahayn yani waxaa jirtay in banaanbax uu jiray maanta iska soo horjeeda oo muslimiinta iyo dadaan muslimiin ahayn ay aqalka madaxtooyada ee dalkan ku wada qabteen waa maxay cabsida ay u keenayso bulshada soomaalida ee ku dhaqan halkan in magaaladii gobolkii minnesota oo gobol nabadeed loo arkayay soomaalidu meel ay kalsooni fara badan ku qabtay in haddana dad islaamka nacabi ay soo bannaan baxaan oo ay si cad u sheegaan in ay muslimiinta kasoo horjeedaan walaalo arrintaas cabsi way keeni kartaa xaqiiqatan inkastoo aan dhankaale markaan si kale u fiiriyo aan raba maxamuud inaad ogaato waddankan waa xorriyad weeye qofku wuxuu xaq u leeyahay inuu cabiro aragtidiisa qofku wuxuu xaq u leeyahay inuu dareenkiisa cabiro marka dadku intay soo baxaan inay cabiraan dareenkooda xaq ba u leeyihiin saan innaguba dareenkeenna u cabirayno laakiin in islaamkii la ceebeeyo islaamkii lagu been abuurto islaamkii taasaa gafa taasaana khalada yacni nacayb cabsida ay keeni kartaa waxa weeye dadku inay fiirahdaan wallahi waddankii qayb kama tihiin bulshadii waa idin necab tahay taas waa cabsida ay keeni karto cabsida ay keeni karta kale walaalkay waxa weeye qof iska xanaaqsan waxa suuragal ah inuu intuu wax qaato uu qof kale iska dilo ama dariiq maro dhibaato u geysto waa suuragal weeye laakiin waxaan kaga hortegi karnaa waxa weeye arrintan oo kaleeta iyo soobaxan oo kaleeta ayaan kaga hortegi karnaa yacni
waxyaabaha laga baranayo marka in dad muslima iyo dadaan muslimiin ahayn meel iskugu yimaadaan iyadoo weliba garab la siinayo muslimiinta maxay tahay walaalo waxaa laga baranayaa bini aadamku waa bini aadam weeye markaan anugu cabsanayo adigoo qofka kale muslimka ahayna waxaa wayla damqanaya marka waxaa jirta innagoo kala diin duwan innagoo kala dhaqan duwan haddana waxaan wadaagnaa wax layaha humanity bini'aadminnimaan wadaagnaa bini'aadminimadaas marka waxay keenaysaa inaan isu damqanno waxay keenaysaa inaan istaageerno waxay keenaysaa inaan isgarab istaagno sidaasay marka dadkan ka shaqaynayan annaguna aan ka shaqaynaynaa muslimiintana waxaa laga rabaa waxa weeye qofka muslimkaa markuu dhiban yahay inuu gacan qabto qofka muslimkaa markuu dhiban yahay inuu gacan qabto qofka muslimkaa marka la dulminayo inuu u gurmado qofka muslimkaa marka la dulminayana inuu u gurmado maxaa jira diinteen walaalkay waa diin cadaaladeed weeye marka inaan arrintaa xoog gelin ayaa la doonayaa cabdiraxmaan markii ugu horreysay gobolka minnesota waxaa laga addimay bannaanka oo sameecadaha bannaanka ku dhegan dadkan faraha badan ee meesha isgu yimid ayaa addinkii maqlay oo markii ugu horreysay ay dhacaysa arrintaasi maxay ku gelisa daala noocaa walaalow arrintaas waa farxad waa kiiro waa wax aad iyo aad loogu farxo weeye waxayna igelinaysaa arrintii aad og tahay inaan aniga dad muddo ka soo shaqaynayn oo ahay inaana waddanka marti ku ahayn oo maanta mar haddii faras magaalihii ama muxuu ahaa bartamihii magaalada laga aadaamayo oo uu aadaanku kor u baxayo weliba oo laga yaabo muxuu aha tobannaan kun oo qof inay aadaankii maqasho inaana waddanka marti ku ahayn bay ku tusinaysaa farxad bay ku tusinaysaa waxay tusinaysaa shaqo marka la qabto midhaheeda in la helayo ayay ku tusinaysaa yacni
maxamuud mascade wariyaha v o eedah ee gobolka minnesota ayuu u waramayey sheekh cabdiraxmaan shariif oo ah imaamka masjidul daarulhijra ee magaalada minneabolis halkaasi aad kala socoteena waa v o a